xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo militari ka wada deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug soomaaliya oo mar kale loo ogolaaday xuquuqda codbixinta golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo culimmada baydhabo kala hadlay xoreynta deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha jubbaland oo ku dhawaaqay dagaalka dhana al-shabaab intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka subax dhegaystayaal goorrow diyaargaroow warka inta ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya waana koob iyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex imikii haatanna kusoo dhawaada warkaa intaa ka faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqyo militari ka wada deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana degmada xaradheere nawaaxigeeda ciidamada ayaa halkaasi ka baadigoobaya dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo iyagu ka baxay magaaladaasi xaradheer waxaana saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay sheegeen in ay soo afjari doonaan al-shabaab ku sugan koonfurta gobolka mudug islamarkaana ay ka saari doonaan deegaanada kale ee ay ka haystaan galmudug waxaana hadalkani kusoo aadayaa xilli dhowaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay qabsadeen deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa jeediyey khudbad ku aadan u diyaargarowga dagaal ka dhana al-shabaab oo ka bilaaban doono deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha ayaa dhanka kale fariin adag u diray ganacsatada lacagta siisa al-shabaab isagoo sheegay in lagula xisaabtami doono arrinkaasi dhowaan ayaa la filaya deegaanada dowlad goboleedka jubbaland uu ka bilowdo howlgalka dhana al-shabaab laguna saarayo deegaanadaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa culimmada magaalada baydhabo kala hadlay xoreynta deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baydhabo kulan kula qaatay qaar ka mid a culimooyinka koonfur galbeed ayaa ka dalbaday in doorkooda ay ka qaataan dadaalada lagu xoojinayo nabadda iyo dib u heshiinta wadajirka deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha ayaa culimmada ku bogaadiya doorkooda wanaagsan ee fidinta diinta suuban wacyigelinta toosinta bulshada isagoo ku adkeeyey inay kaalin muuqata ka yeeshaan halganka dib u xoreynta dalka gaar ahaana dabargoynta fikirka al-shabaab dhankooda culimmada ayaa la wadaagay madaxweynaha talooyin ku aadan dib u heshiisiinta dowladiska iyo la dagaalanka fikirka xagjirka iyagoo ku bogaadiya tallaabooyinka la qaaday xoreynta iyo xasilinta dalka iyo dowlad wanaaga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culammada ka codsaday inay sii xoojiyaan dadaaladooda ku aadan kobcinta wacyigelinta bulshada isagoo hormuud u noqon doona xaqiijinta soomaaliya xora xasilan islamarkaana barwaaqaa soomaaliya ayaa mar kale loo ogolaaday xuquuqda codbixinta golaha guud ee qaramada midoobay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa mar kale go-aamiyey in soomaaliya ay weli leedahay xuquuqda codbixinta inkastoo aysan weli bixin qaaraanka qaramada midoobay ee lagu lahaa labadii sane ee lasoo dhaafay waana sanadkii labaad ee soomaaliya dalalka comoros c toma ambricibl laga cafiyo kharashka miisaaniyadda sanadka ee qaramada midoobay dhinaca kale lix wadan ayaa lumiyey xuquuqdooda codbixinta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixin waayeen qaaraankii laga rabay dalalka lubnaan south sudan gabon venezuela dominic republic iyo quetorial geni ayaa wada lumiyey xuquuqda codbixinta ee boqol sagaashan iyo saddexda wadan ee xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka lubnaan ayaa waxay sheegtay inay bixin doonaan hal dhibic sideed milyan oo doolar oo ah qaara wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka lubnaan ayaa waxay sheegtay inay bixin doonaan hal dhibic sideed milyan oo doolar oo qaaraanka kaga soo aaday miisaaniyadda howlgelinta qaramada midoobay golaha guud ee qaramada midoobay oo ay xubno ka yihiin boqol sagaashan iyo saddex dal ayaa go-aamiyey go-aanka ah dalalka bixin qarashka miisaaniyadda lagu socodsiinaya howlaha qaramada midoobay inaysan cod lahayn warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warkaani waa sharmaarka maxamed maxamuud aynala socodsiin intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono amaana allah